إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadii sanaduurnimada waxaa ka mid ah siyaasiyiinta jubbaland kasoo jeeda ayaa waxay sheegayeen in qolada gobolka gedo abaabulka ka wada ee shalay qaraxa lagu weeraray ay dadka deegaanka buhol ku ridayaan iyagoona sheegay in al-shabaab aan qabiil lagula dagaalami karin ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weerar toos ku qaaday saldhigga degmada werdhiigley ee magaalada muqdisho walaayadda islaamiga ee gedo ayaa war waxay kasoo saartay weerarka nafurnimo ee shalay aroortii ka dhacay magaalada baardheere ka oo lagu beegsaday saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka ah duqeyn ayaa waxaa lala beegsaday saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulaguduud ee duleedka magaalada kismaayo askari kasoo goostay ciidanka jubbaland ee kusugan deegaanka baarka ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee walaayada jubbooyinka kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay howlgallada ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee sii xoogaystay gaar ahaan weerarkii ka dhacay janaayo cabdalle ayaa ka dhacay degmada galhareere ee gobolka galguduud intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن siyaasiyiinta jubbaland kasoo jeeda ayaa sheegaya in qolada abaabul ka wada gobolka gedo ee shalay qaraxa lala beegsaday ay dadka deegaanka buhol ku ridayaan iyagoona sheegay in al-shabaab aan qabiil lagula dagaalami karin cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya weerarkii shalay lala eegtay guri ay ku shirayeen madax iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana geystay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa abuuray khilaaf hor leh oo soo kala dhex galay siyaasiyiinta taabacsan maamulada ay halkaas ka dhisteen xabashida iyo kan federaalka ah ee muqdisho uu qudhisa itoobiyaanka ka amar qaata siyaasi ku sugan baardheer ayaa sheegay in magaalada baardheere ahayd mid jawi ahaan ka duwan magaalooyinka kale oo ay ku xoogan yihiin howlgallada al-shabaab wuxuuna sheegay in hadda magaaladan ay geli doonto xaalad halis ah haddaan la iska qaban mooryaanta abuuraya dagaalada looga soo horjeedo jahaadiyiinta sida uu hadalka u dhigay ugu horeen wuxuu ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii shalay ku dhaawacmay qaraxii baardheere dhib baa ka dhacay magaalada masiibo ah dad badanna ay ku dhaawacmeen dad badanna ay ku dhinteen meeshan hadda aan fadhiya waxaa yaallaa dhaawacyo kala duwan oo aad u liito loona dalbaya diyaarada iyo haddii ilaa yidhaha gurmed in lagu soo gaaro ee qolada masiibooyinka degdega ah hadda aana ka sugayno diyaarad inay noo keenaan daawooyin gargaar oo deg deg ah iskama imaadin masiibadan waa mid meesha lagu soo xawilay magaaladan magaalada nabdeed ay ahayd hadda dhib badan kama jirin sidoo kale wuxuu sheegay in qabiilo aysan la diriiri karin mujaahidiinta al-shabaab sidaa darteedana aysan habbooneen in dadka deegaanka xasrada lagu hoobto laga dhex abuuro niman iska socdo qaswadayaal ah gobolka horey u gubay jubbaland karkariyey dambiilayaal lahaa inta imaaday yaa waxay yidhaahdeen waxaan xaraynaynaa ciidan tani waa bilow sida ii muuqanaysa waa digniinta u horraysay waxaa ku xigta ilmaha yaryar oo kuwa ardayda ahay oo la wax bari lahay ah bay biri geli doonaan baabuur kaloo badan oo kan hal hal xabuu ahaay masiibadiisana waa sahlindeeda kuwa yaryarkaa la baabi'in doonaa kuwii dhalay oo xawayaanada ahay oo ilmahooda dabka la saarayana waxaan u sheegayaa ilmihiinna meesha kala soo baxa qabiil lama diriri kara shabaab dad ay abaar hayso oo iyaga u baahan in la taakuleeyo biyodhaamis abaarta looga gurmado u baahan shabaab baan la diriraynaa in miidiyaha laga yidhaah lagana dhaqaaqo laga dhexbaxa awoodda shabaab lagula dirirayana aan la haynin waa arrin aad iyo aad foolxumo ah la yaabna u leh cidda shabaab la diriraysa magaalada ka dhexbaxda maatada ha ka tagta meeshuu shabaab jira ha tagta dhuufaysada ha qodata ha iska dhicisa weerarkii xoogganaa ee shalay ka dhacay magaalada baardheer ee uu fuliyey istishahaadii ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lala egtay guri halkaasi ku yaala oo ay ku shirayeen madax saraakiil iyo xubno ka socdayay dowladda federaalka oo xabashada wada shaqayn la lahaa islamarkaana la sheegay inay abaabulayaan qorshe dagaal oo ka dhan ah mujaahidiinta weerarkaas ayaa galaaftay nolosha askar aad u tiro badan oo ka mid ahaa ilaaladii guriga wuxuuna sidoo kale dhaawac u geystay mas-uuliyiin iyo saraakiil halkaasi ku shireeyey horey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalo toos ah qaraxyo iyo howlgallo kaga hortagtay duulaano badan oo la sheegay in lagu soo qaadayo deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ciidamada xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa xalay weerar toosa ku qaaday saldhigga degmada wirriigle ee magaalada muqdisho warka iyo warar kaleba haashim cabdinaasir ayaa inoo haya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay iyo saakay weerar ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala gobolada banaadir iyo jubbooyinka haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalad dagaal toosa ku qaaday saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qaybo ka mid a dhismaha saldhigga degmada wardhiigley ee magaalada muqdisho ayaa burburay halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka welina faah-faahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray ciidamadii dowladda federaalka ee xalal lagu weeraray saldhigga degmada wardhiigley waxaana dagaalkaas xalal laga dareemay qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho dhanka jubbooyinka guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka tiro madaafiica ku garaacay xero ciidamada maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka buula guduud oo hoostaga magaalada kismaayo tiro madaafiic ah ayaa ku hoobatay xerada ay ciidamadan halkaas kaga sugnaayeen ma ahan markii ugu horreysay oo guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay madaafiic ku garaacaan ciidamada ku sugan deegaanka buulaguduud ee duulaadka magaalada kismaayo iyo sidoo kale xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka jubbaland ee aagaas ku yaala shalay ayay ahayd markii rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tiro madaafiica ku garaaceen ciidamo ku sugnaa deegaanka baarka kuwaas oo ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland waxaana duqayntii shalay ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland halka laba kalena ay ku dhaawacmeen iyadoo ay gubteen qaybo ka mid a xerada wilaayada islaamiga ah ee gadow ayaa war waxay kasoo saartay weerarka nafuurnimo ee shalay aroortii ee ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gadow kaa oo loogu beegsaday madaxii saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah maxamed daahir calisow ayaa warkan inoo haya waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh aadan sahal abuturaab oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo shalay ka dhacay bartamaha baar dheere oo lagu beegsaday saraakiil shisheeye kalkaal ah oo weligood camiil u ahaa shisheeyaha gaar ahaan xabashida etoobiya waaliga ayaa isdul istaagay waxa ay ahaayeen saraakiisha la beegsaday iyo waxa ka socday guriga ay istishaadiyadu dumisay nimankan islam waan ognahay waa niman shacaba la dirira nimankan gaalada ama si guudba bariga africa ama soomaaliya waxaa ka socda firaax ama loolad ama hardan yani u dhexeeya xaqa iyo baatilka kii isaga ahunba dagaalkani daba socday ama istishaadin ay daba socotay nimankanina waxay ahayd niman waaweyn oo madaxyo weyn ah oo cadowga ilaahay subxaana watacaala rag ay ku xisaabtamaan ah mujaahidiintuna in badan ay tarabus ugu jireen oo ay sugayeen ayay ahaayeen nimankan ayay ahaayeen waa niman saraakiila sidaas darteeda nimankaa iyaga ah baa la galay waxayna meesha u fadhiyeen waxay ahayd yacni dagaal baa socday dagaalkaa isaga ah ayay waxa weeye mujaahidiinta ay u maleegayeen makri ay doonayeen inay magaranaysaa ku soo qaadaan yacni wilaayaadka islaamiga ah meeshaa marka ay handhow bay yimaadeen taasay marka ku hayeen meesha ay u fadhiyeen oo lagu maleegaya waana shahaado la diri nimo waaweyn oo shahaado la dirida oo uu ka mid yahay indokorey uu ka mid yahay yani ina buula gareed yani raggaas ayay ahaayeen nimanka meesha joogay khasaaraha howlgalka ka dhashay ayuu faahfaahiyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado khasaaruhu wuu badan yahay ilaahay subxaana watacaalana ku maadsan ilaahayna ha u siyaadiyo subxaana watacaala hana ku asiibo iyaga iyo inta ka dambaysaba yani khasaaruhu naf iyo maal ayuu lahaa xagga nafta haddaan ku horumarno saddex iyo toban ayaa ku baktiday meeshaas oo saraakiil iyo askar ba isugu jirta dhaawacuna labaataneeye ayuu marayaa inta kaloo aan la ogeynna way iska tiro badan yihiin gurigii isaga ahaa ee cadowgu u fadhiyey ee la beegsadayna waa burburay oo damaar ayuu noqday dhammaantiisna waa burburay ilaa haddana cagafyadu way ku jiraan oo way godayaan waxaa laga yaabaa bakti hor leh iyo iyo dhaawac hor leh yacni inay halkaa ka soo baxaanna waa iska dhici kartaa wixii gaadid yaallay iyo wixii agag yaallayna halkaa way ku burbureen nafiga maalba marka meeshaa
si kastaba ha aatee camiliyadda nafuurnimo ee shalay aroortii lagula jarmaaday bartamaha baar dheere ayaa waxaa ku dhintay saddex iyo toban ruux oo u badnaa askarta ilaalada iyo istaafka u ah saraakiisha la weeraray saraakiisha ku dhaawacmay howlgalkaas waxaa ka mid ah cabdirashiid janan oo ah dagaal ooge horay wasiirka amniga kaga soo noqday jubbaland kaas oo dhaawac uu ka soo gaaray dhanka madaxa laakiin xaaladooda caafimaad waxaa laga deerinayaa gudoomiyaha gobolka gado axmed buulo garaad canjeex kaas oo dhaawac culus uu soo gaaray iyo maxamed dheere oo ahaa mas-uulka ciidanka dhibowga oo isna dhaawac culus uu soo gaaray sawiro lagu baahiyay baraha internetka ayaa waxa ay muujinayaan burbur lixaad leh oo soo gaaray xarunta la weeraray si aan wax badan looga ogaan khasaaraha rasmiga ah ayay xabashida etoobiya iyo saraakiisha ku sugan baar dheere waxa ay shalay jareen isgaarsiinta walow mar dambe lasoo fasaxay
askari ka soo goostay ciidanka jubbaland ee jooga deegaanka baarka ee duleedka kismaayo ayaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya weeraradii waaweynaa ee xasminta ahaa ee ka dhacay janaac cabdalle iyo baarka oo halkaas ay ku la-deen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa federaalka kadib ayaa waxaa isa soo dhiibay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland isagoona lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee jubbooyinka waraysi uu bixiyey askarigan ayuu sheegay inuu isaga soo tagay sababaha uu ugu soo tagay inay tahay inuu asiga go-aansaday dhanka kale wuxuu ka waramay dagaalkii ka dhacay janaac cabdalle uuna indhihiisa saaray meydad soddon iyo laba ah oo lagu aasayo xawaalwadareed isaga ayaa sharaxaya qaabku ugu soo baxay iyo waxaa ku kalifay adeer magacayga waa mayow maxamuud nuuriin shaqadaadu maxay ahayd ciidanka baar xasanguune kasmaayaa leega soo wada baarkaa lee keene dhuraa lee dhiib tabar ma galan an wax meel uu sheegay ma arkin shughul walaalem ana adeerow ama leh dhuraa leegu dhiib ilaa hadda waa ku jira goorma ayaad ku biirtay ciidankan ada bisha afaraad oo labaatan lix taariikhda labaatan lix hadda afar bilood aday hoogo malaag soo wareegeed ha afar bilood kaliya ka tirsanaa maa adeer horta adduunyada isqalad waa dhacaa moogtaa meeshii allaal meeshii saantaada ilaah geehayna horta waa tagay isqaladkaasaa dhac haddan aqligayga waa hisaabtan waa hisaabtan waa fiirisaan walaal meeha dhan iyo qalbigayga leesaan haddaa ku dhimat diin la-aantan dhibaatadan haddaa ku dhimat adduunyada bir dhimashada maalintan nololle waaye askaaga soo tega kadib waxa uu yidhi kadib waa soo baxn baarkan kismaaya imaan baarkaa laleekeen kuwa aadan haas la dhahaa soo wad horta ururkan kan cabdiraxmaan elka asaa la dhahaa ururkii aan ka tirsanayo kii kaloo horjoog u ahan kan sheekh roobla xasan kuus aan wiil faahfaahintaas iyo waxaas iyo wax kuulma lee kala baran horta waa leekeena qoraa lee dhiib waxay la sheegaya dhigta lee ka maqlaayo wax tababar ama soo martay alihii waa ka alnabay muslim geelsaa usoo daajinaay oo reer baadii u ah ibarahbaa taga waa soo bax intaa ilaahay saanteeda keeni hadda waa waa timid wax hub oo aalad soo goosatay ma jiraan haa quri aakaa lasoo goosada saddex qasnadaa la socdaa boosho tii quriga afar ugu ah ka waran dagaalkii birta dheer ka dhacay ciidanka siday u hadal hayaan moralka ciidanka waa lagu dhammaada waa lagu dhammaada an kaligeyga waxaa arka indhaheyga saara soddon iyo laba qofoo god la gelinayo tubuulo guduud ciidamada dowladda federaalka ayaa isaga soo baxaya furimaha dagaalka kadib markii ay ku jabeen furimaha kulan ballaaran oo lagu soo dhaweynayay howlgallada ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ee sii xoogaystay gaar ahaana weerarkii janaac cabdalle ee lagu laayay ciidamada faraha badan ayaa ka dhacay magaalada galhareere ee gobolka galguduud iyadoo ay soo badanayaan magaalooyinka laga soo dhaweynayo weerarkii dhowaan lagu laayay ciidamada jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka dhacay deegaanka janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ayaa kulamadii ugu dambeeyey ee arrintaa lagu bogaadinayo midkood waxa uu ka dhacay magaalada galhareere ee gobolka galgaduud bulshada deegaanka ayaa waxa ay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin guulihii ay gaareen ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo jabka soo wajahay ciidankii duulaanka ku ahaa walaayada islaamiga ee jubbooyinka islamarkaana doonayay inay carqaladeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka nabadoon cabdikariin muuse casir ayaa dadka muslimiinta waxa uu xasuusiyey in loo baahan yahay inay badiyaan ducada si allah uu inoogu gargaaro wuxuu baaqu diray shisheeyaha iyo maamulada la shaqaynaya ee asigu uu dhistay islamarkaasina danihiisa uun ka shaqaynaya marka waxaa la rabaa inaan ducada aan badinno gaalada waxaan ugu baaqaa haddee waad u jeedin waxa maalin walba idinku dhacaya waxaan leenahay gaalooy dalkaa nooga guura diinteenna islaamka ayaan maaragtay xor u nahay adinka laydin weydiisan maa ilaahay subxaanahu watacaalaan ciid ah dalkan lagu caabudaa diinta ilaahayaana lagu dhaqaa ummadaas marka waxaan idin leenahay dalkaa nooga guura oo ka baxa haddii aad ka bixi diidaanna waxaad ogaatiin jannaay cabdulle waxa ka dhacay iyo wixii ka horreeyey ayaa idinku dhacaysa insha allah waxaanan weydiisanaynaa allah inaan hal xabba alla idinka reebino hubka aad noo maaragta aad wadatiin iyo waxaad dad keenteenba insha allahu gacanta mujaahidiinta ilaahay inuu geliyo oo maaragta ilaahay idinku ciqaabo intaas ayaan weydiisanaynaa waa idinla talinaynaa hadda intaadan baabi'ina oo dayuurada aad raacdiin aad u aadan waayina dalka ka baxa ayaan idin leenahay kulankan lagu bogaadinayay jabkii dowladda federaalk iyo jubbaland lagu gaarsiiyey deegaanka jannaay cabdalle baja lagu casuumay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdulaahi cali caraay oo ah nabadoonka beesha weersangeli oo afgaal ka tirsan ragaa u diyaarsan insha allahu tacaala annagu markan waxaan leenahay oo maanta mataqaana halkan ka bogaadinaynaa dadkaas mataqaanaa soomaaliya ee ku baaba'aya baadilka ee jahanamo u socda inay ka joogsadaan oy ka sikadaan gaalada maanta soo duusha baybalka iyo bakhtiga safrihaysa inayna qaadan warkooda oo ugu gafuur weynyaha xasan gurguurte iyo wixii lamida iyo wixiiba mataqaanaa ee madaxweyne gobollada isku sheegay sida kuwa doqontaha oo cali diin laawiye ay ka mid yihiin ha ka fogaadaanaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay hau towbad keenaano hadday towba keena waayaan insha allahu ragaa u diyaarsan ayagoo mataqaanaa maanta bakhtigooda la jiidaya insha allahu tacaala ilaahay haddana waa la arkay meelo badan baa lagu gumaaday ilaahay baa ku gumaaday ilaahay baa mataqaanaa annagu xabaddan ku ridaynaa ilaahayna mataqaanaa asaga ayaa mataqaanaa madfac ay kor kasoo ridayaan xabadda mid ka xanuun badan uga dhiga insha allahu tacaala abwaantaha ku macalin ciise oo ku caanbaxay curinta suugaanta jihaadiga ah ayaa halkaas gabay bulshada kheyrogeliyay ka tiriyey
bangaraafyadanaba indhaha looga bixinaye watay isboorqaadhayeen beri horaatoode diyaarada habowleynayaan soo bandhigayeen bisada waxaa looga dhigay mehe bannaaneede balcad galcaaday waxay uga balweyn buuciyo kale galcaaday waxay uga balweyn buuciyo kaliya bangaraafyadanabay maxabuurta idin saaray bakhti quutiyaalow maxabiirka idin siiyey gaalada maxow baalgasheen ee babaara weysay muslimiinta xaad uga baxdeen xaqaa ku baalgaysa bamba kuguma tuureen rijaal gaal bursaanaysaaho bilaa waa intay soo baxshaan kuma bireeyeen
bulshada kulanka ka qayb gashay ayaa isku raacay in loo baahan yahay in lasii laba jibaaro lana sii dardargeliyo howlgallada ay wadaan ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee qorshahoodu yahay in dalka laga sifeeyo shisheeyaha soo duulay iyo maamulada iyo ciidamada uu dhistay warka wareegaysa idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inageenta